أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadaan idiin heenna hadduu alle idmana waxaa ka mid a madaxii siyaasadda ee ururka xamaas ayaa lagu dilay duqayn sahyooniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada caasimadda u ah dalka iiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta buuq iyo gacan ka hadal ayaa ka dhashay kulan ay lahaayeen xildhibaanada maamulka saliibiyadda kenya ee gobolka wajeer xilli ay ka sii dareysay xaaladda dalka kenya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda ridada soomaaliya waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxii siyaasadda ururka xamaas ayaa lagu dilay duqayn sahyooniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada caasimadda u ah dalka iiraan suheyb cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya aad baad u mahadsan tahay walaalka diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda xalay duqeymo culus ayaa waxay ka kala fuliyeen magaalooyinka dahraan iyo bayruud ee dalalka lubnaan iyo iiraan haddii aan ku bilowno magaalada dahraan ee caasimada wadanka iiraan halkaas waxa ay ku beegsadeen sargaal sare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin oo lagu magacaabo ismaaciil hani ah dabcan ninkan waxa uu ka tirsanaa maktabka siyaasadda ee kooxaha muqaawamada wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka gacanta ku haya malafka wadahadalada iyo sidoo kale maxaabiistii lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar dabcan dowladda iiraan waa ay xaqiijisay in halkaas uu ku dhintay muqaawamaduna saaka bayaan rasmi ah ayay dhankooda soo saareen oo ay ku sheegeen in halkaasi lagu dilay iiraan haddii aan kaga gudubno dhanka iyo bayruud xalay maqribadii duqin culus ayaa iyadana waxa ay ka dhacday halkaasi maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay inuu beegsaday sargaal lagu magacaabo fatxi shukri oo ka tirsan ururka isugu yaray xisbullah dabcan maamulka netanyahu waxa uu sheegay in ninkaas gebyahaanba ay ka takhaluseen sidoo kalena iyaga iyo mareykanka ee muddo ku raad joogeen balse ururka isugu yaray xisbullah wax bayaan ah ilaayo hadda kama soo bixin uu ku xaqiijinayo inuu dhintay iyo inuu nool yahay ninkaasi balse xaalad hubanti la-aan ah ayaa ka jirta nolosha sargaalkaasi dabcan wuxuu ahaa gacanta midig ee hogaamiyaha ururka xasan nasrallah waxaana la sheegay inuu ahaa taliyaha guud ee maleeshiyaadka xisbullah mas-uulna uu ka yahay dhammaan howlgallada uu ururkaasi fulinayo dhanka kale walaalka duqeymo ayaa laga soo sheegayaa dalka ciraaq xaalada qasan ee mandiqada bariga dhexe iyo xiisada faraha kasii baxaysa waxaan ku faaqidi doonaa insha allahu tacaala wararkeena iyo barnaamijteena soo socota mahadsanid suhayb ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee duleedka deegaanka meeri ee ah deegaan u dhow deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna wararka la helaya xaqiijinayaan inay jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaas wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiina kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintaanu ku faahfaahinaya bashiir muxidiin abu ayman deegaanka buulaxaaji wixii ka dambeeyey weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaadkii ridada ee ku sugnaa deegaankaasi waxaa si aada u soo badanaya askarta toobadkeenayaashaee ka soo baxaya safka maleeshiyaadka ridada maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka baqhdaad ee dhacaduleedka magaalada kismaayo kusoo bandhigay tiro askar toobad keenayaal ah taa'ibiintan oo tiradoodu ahayd afar askari oo kale ah cabdiraxmaan cabdi xasan xuseen geedi aadan kheyrow nuur dhuubow saddexdan toobad keene waxa ay si gaara uga tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay jubbaland kuwada ku sugan deegaanka buulaxaaji halka taa'ibka afraad oo lagu magacaabo saadiq jiinow xuseen waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada federaalk ee ku sugnaa deegaanka birta dheer ee isla-duleedka magaalada kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan waxay ka hadleen cidda ay ka tirsanaayeen iyo qaabka ay isu soo dhiibeen ayaga hadla farxaan cabdixasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista birjax jubbaland waxaan joogay buulaxaaji waa ku mahadsanti maanta waxaa la jooga walaayas kenya si fiicanaa lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo hadbaqankooda waa hadbaqan xun xuseen geedi aadan aa la dhahaa marka maalin axad waxaan ka tirsanaa qolada jubbaland daraawiishta ciidanka tuutada barjaah deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa xisbi islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo musullinimo ah liisoo dhaweey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilacay sidii liisoo dhaweysay aad u wanaagsan oo sharaf laha liisoo dhaweey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhow waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga bulxaaji wallahi xaalada kama sheekeyn karo waa xaalad aada xun ilaahay nasuul fiiy halkaana keenay waa mahad iskala waxaan iska ahaa nin askari on waxaan kudhihi karaa qorigii boos loo dhiibo on meel la istaajiyey iska rafaadsan marka haddana ilahay waa mahad alxamdulilah si aada u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aad u wanaagsan cabsi kala igu jirtay oo si kala waa cabsanaa lakiin aad baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aad bay aad iyo iyo fara magacaygo la saadiq bin hussein oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha la birta dheer haddaba aan kasoo goostay sideentii mujaahidiinta ayaa la jiraa toobadkeenayaashan ayaa mid kastoo iyaga ka mida la yimid qori iyo booshkiisa kuwaasoo ugu dambeyn loo lacageeyey waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada ciidankan buulaxaaji aan ooga soo tagay waxaan u baaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five wadane waxaan ugu baaqi lahaa inaa micnin taqaanaa nolosha inta lagu qaban inta ay isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micnin taqaanaa isu dhiibaan si anaga noo noola soo dhawey kale camal aa loo soo dhaweyn lahay marka inay gaalada micnin taqaanaa kasoo baxaan inaan jeclan laha inay iskaga soo tagaan kolleyya de hadda waxay ku sugan yihin ama u dhimanaan amaba garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan iskaga soo cararaan oo qolada walaayinka qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanayo inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda ay la noolaadaan oo kamid ahaadaan muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa si aada u soo gaarayay qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee kasoo baxaya safka cadowga kuwaasoo intooda badan ka imaanaya deegaanka buulxaaji oo toddobaadii ka hor duulaan siriibi ay ku yimaadeen maleeshiyaadka cadowga mahadsaned bashiir buuq iyo gacanka hadal ayaa ka dhashay kulan ay lahaayeen xildhibaanada maamulka saliibiyadda kenya ee gobolka wajeer xilli ay ka sii daraysa xaaladda dalka kenya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya
wararka ka imaanaya magaalada wajeer ayaa sheegaya in buuqiyo gacanka hadal uu hareeyey kulan lagu waday in shalay oo talaado ahayd ay yeeshaan xildhibaanada ismaamulka dowladda silibiyadda kenya ee wajeer buuqa iyo gacanka hadalka ayaa yimid markii baarlamanka ismaamulkaasi la horgeeyey miisaaniyadda sannadka labada kun afar iyo labaatanka si ay u ansixiyaan balse waxaa taasi ka biyadiiday xildhibaanada muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey xildhibaano abaabulan oo ku sugnaa hoolka golaha daaquudka ee ismaamulka wajeer oo si adag uga hortegaya xubno doonayey in la ansixiyo miisaaniyadda labada kun labaatan iyo afarta xildhibaanada ayaa ku guulaystay inay gacanka hadal hoolka kaga saaraan xubnaha doonayey ansixinta bajedka miisaaniyadda qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in bajedka uu yahay mid diyaarsan oo qole gaar ah ay wadato islamarkaana la doonayey keliya in la ansixiyo waxay sheegeen in musuq maasuq aad u baahsan uu ka dhex jiro maamulka gobolka wajeer iyo kan degmada sababta ay u ansixin waayeen ay ku sheegeen in bajedka la hor keenay uu yahay mid shakhsi ah sidaana ay ku diideen
wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo ka hergelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya xamladan oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayna ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si isku mid ah ugu bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan guud ahaanba bulshada ku nool gobolka xamladan dacwiga ah ayaa waxaa daha fura sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoona ka waramay muddada ay socon doonto waxyaabaha lagu qaadan doono iyo weliba sidoo kale dadka ka qayb qaadan doona insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi ilahina waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shicaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahi subxaana wa tacaala inuugu kaalmeeyo wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala-a in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye dhinaca kale xamlada waxaa qayb ka ah kulamo lala yeelanayo bulshada sida uu mar kale sharaxayo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan ugu horreeyo oo la rabaa insha allahu tacaala dowlaadkaas xamlada loo qaban doono waxaa ka mid ah macalimiinta qur-aanka kariimka iyo macalimiinta mu-asasaadka tacliimiga ah iyo maamuladooda waxaa kaloo ku xiga ganacsatada oo rag iyo dumarba leh maraakiista dumarka dhigta ayaa iyaguna insha allahu qayb ka ah xirfadleyda ayaa iyaguna qaybkaa sida kuwa gaadiidka kulankii ugu horreeyey ayay wilaayadu la qaadatay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka macalimiinta madaariista iyo iskuullada iyo sidoo kale jaamacadda alqima qaar ka mida macalimiintaasi ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kadib markii ay kulanka la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwuu ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala wamaa kaana qowla almu'miniina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الله سبحانه وتعالى وكت المامي حدي حق على لوغو يرى حق دينت الله سبحانه وتعالى لوغو يرى استجابه ييلتان إن لا إيمانيا xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cad yahay waa inshaadu lumma ilaa sabiili rashaad in ummadda lagu hanuuniyo wadada toosan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquuluu qowlan sadiidanaya waxaa lala hadlaya muminiinta ah anan kamadaan ah marka ilaahay hana waafaji insha allah ina ilaahay aan ka cabsana aan ku hadalna qol sadiid ah ilaahay hana waafaji insha allah xamladan oo ah mid ballaaran islamarkaana ka socota guud ahaanba degmooyinka wilaayada ayaa dhinaca kale wilaayadu waxa ay xustay in masaajiddu ay ka bixi doonaan duruus qayb ka ah xamladaasi mahadsaned cusmaan ugu dambeyntiina maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda ridada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey maamul goboleedka shaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa gacanta ku dhigay xubno ka tirsan sirdoonka kooxda ridada soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay falal ka dhan ah maamulka murtad muuse biixi ka geystaan gobolka awdal sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay somalilan war qoraalaha oo kasoo baxay hay-adda n i a ayaa lagu sheegay in kooxahan oo si heer sare ah u abaabulna lagu qabtay magaalada booramah ee gobolka awdal maleeshiyaadka nisa ee ay gacanta ku dhigtay somalilan ayaa loo xilsaaray fulinta dilal qorshaysan oo ka dhan ah dadka shacabka ah sida hadalka loo dhigay waxaanu gacanta ku dhignay koox ka tirsan nisa oo howlgallo looga soo diray muqdisho oo ku saabsan inay qas ka geystaan somalilan iyo dilal qorshaysan gaar ahaan burama labo ka mid ah xubnahaas waa la xiray halka lix kalena lagu daba jiro ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay n i a khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka gaala raaca ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu xumayd waxaana xusid mudan in labadan dhinac ay dhisteen una adeegaan gaalada aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu